bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidyaal mirobaysiroodansi walba isiniin dheegaahitaan baa ka dhawaada warkahamiina meeraadiyaha warsani magaalada baydhaba qodobadan ku wiin ee warkahamiinimahedii warsan hamiinimada isinka dhegi doontaan walibaan kada door korona udarka lankasoo shiimbiyoodka sugsugadilaahay magaalada baydhabo hillahaan unugna usan ka dhamid udarkaasay usoo ku qarahay magaalada baydhaba taliska ciidamada booliska gobolka ba-ay oo shabaabo sandari ganacsada ka shaqeeya guda magaalada baydhabo maamulka degmada qasadheer ee gobolka ba-ay oo isu ku hadali xaaladda abaarada ee ku jir degmadaasi iyo deegaanadii hoos qoyow baarlamaanka soomaaliya oo la sheegay xilligii la dhaariin lahaay maamulka gobolka banaadir oo isu ku hadala dib uu saamiyi horaa isu kadhi magaalada muqdisho maamulka jubbaland oo sbaaso usadeersi guddiga ku horseedowka masiibooyinka abaaro ee maamulkaasi xeeraaryaha maxkamadda ciidamada puntland oo la kadilay boosaaso dowladda soomaaliya oo yahuujii doonta jaadka waqooyi kenya akhbaraadka banaanka reediyo warsan hamiinimo usinhaan walibanka dor karona diyaarad ciidamada hooska lahaayan oyo islamarkaasaya wedi sagaalun ilaa moqof oyo burburtay iyo maali oo lagu afdoobay bilaabmay gargaarka shaqeysii oyo narati faransiiska
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markan kulanta fara dhugunsidaa ka dhawaada warka xamiinimee raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo labaatan shanta bilo tomiyo lamaa sanadka lamada kun iyo tomiyo lita intaas wali bahaano qodobada inka doorkan raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo wadarkalan kasoo shibanbiyoodka sukudilaayo guda magaalada baydhabo xilli hal unugna usankaga dhameeday wadarkaasi usukudilaayo guda magaalada baydhabo warbixin arrintaasi ku saabsan wali baan in haaye wariyeen xasan cali daawuuda cayaal onayo haridadii odurka shubanbiyoodka iyo mayballadhika isbitaalka weyn ee magaalada baydhaba iyagoo hal unugna usuka dhimaday inta kaleniyo la tacaaleen dhakhaatiirta caafimaadka oo ka howlgalayaan isbitaalka sidii oon badbaadiyi lahaayeen naftiyo madaxa shaqada iyo shaqaalaha isbitaalka magaalada baydhabo maxaad khaliif iyo mayba use faahfaahin siiyay aadiyo warsan maybanuus oon ku waramay sidii oon la tacaalayaan cudurka iyo weliba waxyaabihii iyo oon ku tirigaleen cudurkan shubanbiyoodka
isbitaal weynada baydhabo saad ogduba may buu ahaan isbitaalka keliyaha ee refaralka ee oy sheega bukaanada nooc walbo iyo english hanow marka may leerahayso in sheegada shaqadii isbitaalka sidiisaan dareerta walhetaanii kororay may leerahayso in sheegada shabanbiyoodka marka saad ogduba isbitaalkana waa isbitaalkii isbitaalka gobolkanka weynayo kiisaska shabanbiyoodkana waa wibuahu hata haatow december tan lamaada kun iyoonay tumiishantana sax camalahaninka badadii walow hata kan yariya oo kaasiiti iidan tara badanaaye laakiin hata kiisasa qabna jara shabanbiyoodkana wala bilaawaday hatain sheegada walankanagulu hata shabanbiyoodka siitii hala dhiyeen ciyaalka yaryaro shanta sano ku yarow marka saas haatow ciyaalka saytii iyo waa una la tacaalana daawooyinkana way buwaaha in sheegaad hay-adan i c r c leero isbitaalka galanta ka hayto daawooyinna siyaasa sablay ee daawooyin shan eeda tayo faylayin marka walow wal kasta oo hadhiyow eh oo inshaasadaha shubanbiyoodka adoo diyaarinin hayna hadhiyo cuduro hadhiyaayan cuduro hadhiyaayan waybu adoo diyaarinin hayna hadhiyaayan marka way qayla dhaansadee daawooyin oo in sheegad qolooyinkana taageero warsadaana saas haatoonan alalankii galanku sida koro bulshada deegaanka en warsadaana sala sadalin xaliyo kor kiisaskan isbitaalka runtii shilays maka falan saad ogdaba walkasto hadhii oo cusub way baahan yiinaha england nis kooyo nis kaalmaysada marka bah walbo caafimaad oo deegaanka ku jarta ilan walbo waxgarad ee may warsadaana iyoona caawiyan may leerays inshaada ama tala ama may leerays inshaad caawimaad nooc kasto iyo haataba saas haatow ma eedayaan hemeyleerays inshaada shuban biyoodkan badanaa sheenayihiin ceelalka ceelalka may warsadaan marka in oo la xaliyey arantiyo oo kaloorin lakadara badanaa hata un hata meenihii un qiimaynimay buu ahaa tubada oo inshaada dadka guryaalka tubyaalyo tubada ka jarta badanaa min badan shuban biyoodka kiisaskanka badan uun hana deerowmay buu dadka ceel biyoodka isticmaalo sadiidi bir hadii la hamoodi tum ishan bukaangan hinkoyti hal kumid een waaba dhamashahay inta kale magaalada ka dhaman dhamateena waaway buaha qof sheego koro maneejara marka maylanaha ceelalkaasiti in oo kaloorin laka daro laku taxadiro kambiin la suubiyo gurigii oo dhibaatadaas halkiisa ku muuqdo la seedo meenihii inshaadkiiskaasiti walaa ku dambay gurigaas la buufiyo kaloorin la siiyo wacyigelin badan la siiyo butumishankiisa la sheeni kan dhamadi usoo serious ee oo mayleeraayis inshaad waqti badan xaafada ku dhumiya la sheeni imaansha isbitaalka ka dhamadi fursudba maynaysiin un oo in sheegad een la tacaalid weyn una kala suubeen dhaqaatiir iyo naysaas haatow dad oo xirfadla caafimaad oo safaydhan tababaran oo kafalan oo waa may leeraayis in sheegad antiba isbitaal ka dhisanaayina een kafalanaaye shabanbiyood ma kudhiina baydhow hoba kudhii bahda caafimaad ee shaqaalaha isbitaalka lay hooga koraay waana xaliyayaan marka iska falanna ka shaqaalahan iska falanna laakiin waa in iska kafalanayna he sablaayga walaayilinka gargaara fadi mayleerays in sheegad caawamaadii runtii isbitaalka leyna ma kiis magaalada ku kuwa isbitaalka la ka xali muhiimad ma ah muhiimad maybo guriga la seeda la xaliye ceel meel il kasto biyo la xaliye maybo aha awoodo bulshada ka dhiyaas mayna isbitaalka kiisaska hadeer lay meynaha walaay oo tabarti mayba la ka gudi jira xillo kuleela oo cudurka shiban biyoodka usaqyoodkana usaka dhiyahaya ayaalka yaryar odaediyo yo andhaxayta siyeed yar inti ku hoosayta maybana taasoytiya aan ka wacana nadaafada daro oo ka jarta biyo oo nadiif ahayn oo kay jaraan ceelalka oo laka isticmaalo xaafado ku mid ah magaalada baybiyogaas oo yeesheenayaan feeriska cudurka shibanbiyoodka se soomaaliya ayaa may bahati gebi ahaanbaya ka jaraan saddex shay oo nahasho shalay abaaro doorasho iyo weliba cudur
taageeryaha maxkamadda ciidamada puntland oo la kadilay boosaaso magaalada boosaaso aroonto gobolka bari iyo weliba geedka la kadilay haryihii maxkamaddii ciidamada qalabka wada ee puntland cabdikariin xasan islamarkaasina hayaaryaha iyo weliba la kadilay aqaarka haroonta maxkamadda maxkamadda ee ciidamada qalabka wada ee magaalada boosaaso walina ka hoday dilka jaysid iyo ku baastay goobta falkaasi iyo ku jaysan dilka qorshen iyo dilka qorshaysan oo usa kadhihi islamarkaasi magaalada boosaaso haroonta gobolka bari iyo maalmooy lahadhaafi weliba kadhiay dilkale ooiyo qorsheeyeen dilkale oo qorshaysan ee linjaysidii mas-uuliyiin ku tirsan maamulka puntland ciidamada ammaanka ee puntland iyo weliba iyo howlgallo kuwadan haafado ku mid ee magaalada boosaaso meelaaso iyo kubaadi goobaha ayaan ka hoday dilka jeysatay maamulka gobolka bari weliba dhawaaye sheegana intii gurminkii laka hela islamarkaasi qof ku mid ee al-shabaab iyo dudumii doona islamarkaasina iyo gidhii doonaan makiinada waaldi jibyaasa maalmo ka hor iyo hayti kuleed markii magaalada boosaaso likadili agaasimihii madaxtooyada boosaaso isla dilkaasina ay sheegdeen intiyo jaysan ka hoda harakada al-shabaaba oo horey islamarkaas ay weeraran ku jaysadaa magaaladaasay waa in magaaladaasay lakadilay taliya ku-xigeenkii saddexaad ee saddexaad ee ciidamada ee booliska puntland ilaa iyo haatana weliba meelaasiya kusoday howlgalla kubaadi gobow ka hoday dilkaasay heeraalyaha maxkamadda ee puntland dankajaysidii magaalada boosaaso taliyaha ciidamada booliiska gobolka baayo weliba usoo baagan diray ganacsada ka shaqeys guda magaalada baydhabo ee runta gobolka baay faahfaahintaas ku dheer weliba nin hayte saare suleymaan mukhtaar
kornel mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha ciidanka booliska gobolka bay ayaa waxa uu ka hadlay qaadistii lagu sameeyey miisaskiis sida sharci darada ah lagu soo dhigayay waddooyinka halbowlaha u ah ee magaalada baydhabo waxaana uu sheegay in dhibaato badan ay ku keentay in la maro waddooyinka dhexdooda oo lasoo dhigo miisaska sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay in dadka ganacsatada iyo dadka kale ee mare waddada dhibaato ay ku noqotay ay u dheer yihiin baabuurta badan ee waddooyinka la dhex
saaskeedu waa salaan salaan ka bacdi waxaan ka sheekeynaynaa arrimaha rasmi wax ku saabsan maga hawsha iyaduna way tahay oo waa tii annaga aan ummadda waxaa dhacday saakay waxaa jiray howlgal lagu furaayo wadooyinka yacni sida sharciga magaalada baydhabo dhexdeeda baraqaar ka mid ah oo dad yacni ganacsataa ay xireen ayaa saaka soo furay waa socon do- maanta beriig iyo beri dab iyo beri xigaba toddobaadka waa socon doontaa wadda furan ku jiri doona waxaa la mari waayey wadooyinkii magaalada gudaheeda faras magaalaha loo maraayay saaad og tahayba masaajidkii weynaa labadiisa dhan ka hor ilaa iyo kawaankii iyo wadadii ahaydoo faras magaalihii bay inkasta meel buu meesha iska dhigtay madaxaa la isla galay meeshaas waxaa soo baxday inay dhibaato badan oo aan laga waafsan karin inay haddii ma garanaysaa ay wax dhacaan inaan loo gurman karin loonaga tegi karin oo meel loo maraba magaaladii baydhabo gudaheeda ayaa shaqo ka qaban weyne wado kasta waa la ka kalimaha cabdiraxmaan aadan taliyaha ciidanka booliska gobolka bay ayaa waxa uu baaq u diray shacabka ku nool magaalada baydhabo gaar ahaan dadka ganacsatada ee wadada soo dhiga miisaska iyo waxyaabaha kale waxaana uu sheegay in qof waliba oo si sharci daraa usoo dhiga wadada miis wadada miis usoo dhigo in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono maraysaa jidka dhacan kii dukaankan ah isuu aadaya isee aada kaas muxuu gadana muxuu dukaankaan u fur addaabkiisa adigaa gooy adoo qayra sharci ku dhegan jidka dhacdi uma dulqaadanayna layska ilaalayo saxgoynaha waxaan ugu baaqaynaa inay u hoggaansamaan waxyaabaha lasoo dawladda
dowladda soomaaliya iyo weliba ay sheegtay intay roji doonto jaadka kukooyay dalka kenya iyo oo dhammaatay muddadii saddeedii bil ay ahayd inta dowladda soomaaliya iyo kenyiyo heli keliyan inta dhammaystiran heliiskii dhamari lamada dal iyo hadda weliba habaahaya intii kenyiya kugaabadi fulyowka heliiskii lamada dal welina habaahaya inta dowladda soomaaliya arrintaasi iyo ku jawaabi doonta dowladda soomaaliya warar hoosaada ay sheegahaya intay qorsheeyahay ta intii ay rooji doonto jaadkii ku ay dalkaasi kenya shalay iyo weliba kulmay danjiriga soomaaliya ee kenya iyo wasiirka arrimo banaanka ee kenya warbaahinta mehan bandinkan walyakubahi islamarkaasay walyakuhada hadleen waa in warbaahintii guda dalka kenya geekiya qorahayna inta soomaaliya ay ka hanjabahayd iyo rooji doonto jaadkii ku ay dalkaasi kenya toddobaad hakadka jari jaadkii ku ay kenya iyo weliba gasabi kanagata inta kenya sahayda heliis amuuqooda islamarkaasayna gowti dheeji walna unku hortay madaweynagii muqdisho isku koy ee weliba islamarkaasayna taasay ee kenyaka soomaaliya ku jawaab haytee in heliiskiiyo kugaabadii maamulka dalka kenya lamada kun litii markii madaxweynigii islamarka markii maxkamadii islamarkaasay la wareegday la wareegtay bartamo lamada kun iyo litii markii iyo maxkamadda islamarkaasi la wareegeen bartamo iyo koonfurta soomaaliya iyo kenya iyo roojidi duulyowkii tooska ahaa islamarkaasi muqdisho iyo nairobi waa in iyo baaritiin adayo ka sameeyahena magaalada wajar ee harunta magaalada wajar ee gobolka waqooyi bari kenya iyo waliba iyo horeyn ka heliyanay soomaali iyo lanka baaradoona diyaarado tooska magaalada wajar taasayna bulshada soomaaliyeed ahaan ku duro magaalada muqdisho islamarkaasayna baaratiin hoog badan ankajayso magaalada wajeer safarkaasayna sunayadka bulshada eediyo abashan ku sheeneen kenya iyo weliba taasaya ka heliyana iyo jaadyalan furidan islamarkaasayna iyan kubadha ka heliyan iyo diyaarado iyanka baaradoona magaalada wajeer islamarkaasayna si toos iyanka degaan magaalada nairobi iyo caasimada dalka kenya kenya iyo weliba aroontoya madaseye kuwalaaya kumujiday markii laku rooji jaadka kukoyay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya uusaaka degaday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya taasina laka sheegay in bulshada soomaaliya dhibaato hooganya ka hayto oo ay haytay baaritiinada adag lankajayso magaalada wajar maamulka gobolka banaadir iyo weliba usu ku hadlay dil halay lankajaysid magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya faahfaahinta warkan waliba niin faahfaahi doona sidali muuse maxamed atera
maamulka gobolka banaadir iyo weliba uuse faahfaahin ku geeyay dil xalay ku muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya aanasoo linjaysidii askari weliba qof shacab eh afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane iyo weliba uu sheegay intii xalay ay kooxo waysan iyo muqdisho ka dilana laba qofood oo kokumadu sahaya askari ku tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya dilkiya weliba uuse ku dhiyay degmada wadajir ee gobolka banaadir sidoo kale da kooxo waysan ee dilka jeysadiya weliba markiyo dilan askari iyo weliba sidoo kale qoobka shacabkahaye oo iyo horan qaadeen baawar markaasay lahay askariga afhayeenka maamulka gobolka banaadir iyo weliba uu sheegay intii ciidamada dowladda soomaaliya iyo wadaan baaritaano lakabaadi goobabo kooxay ku dambay dilka xalay ee ku jeysadeen degmada wadajir ee gobolka banaadir waxay ahayd adigu sideedii habeennimo degmada wadajir ayaa waxaa lagu dilay nin askari ahaa iyo ninay saaxiib ahaayeen oo shacab ahaa markii hore way dhaawacmeen dhaawacoodii baa loo qaaday isbitaalka madiina si aan xogta ku helayo way ku dhinteen isbitaalka labadoodii baa laha naxariisto labadooda ninka askariga ahi qorab u watay tan kalena wax huba haba yaraatee may wadanin kooxa bastoolada wata ayuunbaa joogtay oo gaatiin bay ahayd oo way gaadeen marka dee saas bay arrintu adeer ee u dhacday kaallaha u naxariis weli baaritaanku u socdaa oo ciidanku way way hayaan baaritaanka jawaabta xusmigaani xilli habeena bay ahayd wixii soo kordhaaya ku saabsan arrintan laakiin waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo oo keliya ninkiis ku dhacay askarigaana u dhintay ninkaa shacabkaana u dhintay inaan ku xaqiijiyo ayuun baan doonay
ka degmada qasadheer ee gobolka baaya weliba usu ku hadlay abaaro ay ku jiraan deegaanada iyo degmooyinka deegaanadii hooska ee magaalada qasadheera
iyo jara abaarayo saameyn dadkii duunyada kasuun gobolada koonfur galbeed soomaaliya degmada gasadheer ee gobolka baaya weliba kumidata meelo abaarto hooga badan ku jarta guddoomiye ku-xeenka degmada qasadheer abdulle xasan saney iyo weliba usjaa intii maalimo maalimo ku dambeyta iyo hasta taraahayta abaarto ku jarta degmada qasadheer iyo deegaanada hoos goyow abaaro maykuma daadaadi oo dhahan oo hooladii naftikii aragtay xaabadii hofaydahay dadkii oo namisan misigan kabana damadiin kabana oyoon aragtay damad kuquusidi oo aragtay sida masalaa sii aragtay ee roob lunfuraay roobkana sidii la fadaayo nadan hataa dhulkii mid weyn aada isu jadaalan goosida aragtay misigeedi iyo balkiyoodi karooy oo aragtay rooblaanada leelayoon isku enjegeen laakiin aragtay muruga murugo badan inta anbaha inta anbahaan amara ku dhiili ilaahay gargaar le markii gargaarta maxaa dawladiyoona lahela mooshimaa xaalada murugadiyo zaa-idu intu horn aragtay walyar ayaa kaxuu bilaabay laakiin anbadayn rogan roobkii dambe la sugudaayen aragtay sidiila fadaay managan ada xaaladii daraad may raaya boqolkii toddobaatan ay raay hadda boqolkiiba boqol iyo maro ay ka aragtay midi dalagii oo hoogaha midowaayen aragtay horan tartarmi walaal hadda aragtay may fiiriyaasha neefkii loo oo aragtay toddoba milyan sideed milyan bishar siisadaayo hadda shan boqol ilaa milyan ay la siisadaaw ee horta way leedahay waa noolkii la jaraana saasaka goradaasa sidoo kale guddoomiyaha oo hadal dhiiwada iyo weliboose oo sendaray dowladda dhexe iyo maamulka koonfur galbeed hay-ado samafalka intay dadkunyo hala diran gurmad degdege anti gargaar ilaahay aan la gargaar bina aadina oo shicibkaasi oo aragtay hoogsadada aan baahaye haddii abaaro kadhigan aragtay nuba ilaahay aan gargaara walinahaayna aan gargaara fadne kana fadne ka gargaaraan dhibaatooyin shoonka aragtay oon adduunyada aragtay dadka geysana koonfur galab ilaa dowladda dha ilaa aragtay hay-ado samafalka intaana deersina tabartaan taasoo hadalka guddoomiyaha ayaa weliba usahakeeda hila shacabka iyo ku bugtaalahayaan deegaanadii ku sug yihiin iyo hanbahaya meelay ku helaan waliba maalintii ugu udaan
baarlamaanka soomaaliya welibaa la sheegay hilligii islamarkaasay la dhaariyi lahaay baarlamaanka dalkaasi dalka soomaaliya cusub isweldow faafaahinta warkun weliba ninhaya markale sidaani muuse maxamed atara
ka baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo weliba ay sheegeen intii xildhibaanada lankubaahanya intii lama maalmin gudaantiyayo ka xaroodan maamulka baarlamaanka federaalka cusub iyo weliba ay sidoo kale sheegeen intii labaatiyo toddobada bilan desembar magaalada muqdisho iyo ku dhihi doonta xafladda dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka xogayaha guud ee baarlamaanka iyo weliba uuse sheegay intii lankubaahanya intii xildhibaanada iyo diyaar garoowan ah ku qaybgalowga xafladda iyo ku dhii doonta magaalada muqdisho taasoo laka dhaariyi doona xildhibaanada cusub si markaasiya lunguda gala diyaar garowga doorashada guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee federaalk soomaaliya ogeysiin aan rabno inayn gaadho dhammaan xildhibaanada iyo dadka ku hawleh maaragtay munaasabada dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka tobnaad ee soomaaliya si waafaqsan qodobka lixdani lixaad farqadiisa koowaad ee dastuurka federaalka iyo warqadii sagaaliyo tobankii disembar ka soo baxday guddiga heer federaal ee doorashooyinka dadban ee 2016 ku soo saareen xildhibaanadii ku guulaystay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka tobnaad ee federaalka soomaaliya dhammaan xildhibaanada ku guulaystay doorashada oo magacyadooda ku xusan ku xusan yihiin warqadda guddiga ka soo baxday la ogeysiinaya inay ka soo qayb galaan munaasabada daarinta oo lagu qaban doono akademiyada booliiska maalinta talaadada toddobiyo labaatanka disembar saacaddu markay tahay sagaalka subaxnimo waxaan si gaara ula hadlayaa dhammaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka waxaan ka codsanayaa inuu qof walba soo qaato kaarkiisa aqoonsiga si ay ugu fududaato hawshiisu aad iyo aad baa umahsanti
maamulka jubbaland iyo weliba yobeesiyo deersiine guddiga ku horseedo ku awaara ee maamulka jubbaland markale faahfaahinta warkun waliba nihaayati saaru sulaymaan mukhtaaro
guddiga abaaro ee puntland iyo weyba lacagiyo deersiyana dadkii abaaro saameeya ee ka nool gobollada cayn iyo nugaal waa ku tirsan maamulka puntland munaasabadii wayba ku hadaleen lamada gudda weyn iyo kun wareegana daasadilaha deersi dadka abaaro saamay waxaana ujeeddadu tahay in culimmada qoondada ay ugu talagaleen ay ku wareejiyaan guddigaas inoo yimid oo loogu talagalay in balsi kumeel gaar ah haddii alla idmo loogu sii qaybiyo dadka halkaas iyaga abaartu ay ku haleeshay wadadii dunyaba ugu dhibaataysan kana mid a dadkii loo gurmanayay oo loo qareemayay waxaan rajaynaynaa biidn illahi tacaala in fariintaasu ay naga gaadho dadkii ay u socotay odayaashana waan uga mahadnaqaynaa socodkooda iyo dadaalkooda waxaana rajaynaynaa in ilahi subxaana wa tacaala raxmadiisu uu inala soo gaaro saan ka baryaynaa iyo inuu barako u geliyo intan aan badnayn oo aynu ugu talagalnay xusitaanka oo ka kooban boqol booyadood intaasaan waxa weye ku furaya hadalka insha allahu tacala culimadana iga dambaynaysa
abaartuna runtii wadanka waa ka wada jirtaa marka laga reebo roobkaas ka da-ay u badan gobolkii bari la oran jiray nugaalna qayb ka soo gaara oo xeebta iyo dhul ka soo rogan ah runtii dhul ballaaranna ah ilaahay subxaana wa tacaala baa ku mahadsan ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala raxmad waasica oo ziyaada alla inuuna siiyo oo degaanada abaartaana uu alla subxana wa tacala abaarta ka qaado laakiin annagu ka gudi ahaan waxaan sheegaynaa in dhulka intiisii badnayd wali abaar yahay gobolkii sanaag la oran jiray kulligiis waa abaar gobolka sool kulligii waa abaar cayn waa abaar nugaal inteeda badan waa abaar mudug waa abaar bariga roobku ka dahay qaybtiis waa abaar marka waxa weye weli abaarta way taagan tahay dadka waxaa la rabaa inay weli isxilqaamaan inay dadka walaalahooda u gurmadaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين sida la sheegay oo xafladan la isugu yimid in guddigii culimmada gurmadka abaaraha ee puntland ay ku wareejiyaan guddigii abaaraha ee gobolka cayn lacag dhan toban kun oo doolarka maraykanka ah una dhiganta boqol booyadood marka waxaan u dhiibayaa ku wareejinayaa xaaji maxamuud cumar xaaji cumar camay oo ah dadka odayaasha hogaaminaya
waa ka qabtay boqolka tobankaa kule doolar inkastoo booyood kastaba ha ahaato ama boqol ha ahaato ama labaatan ha ahaato ama laba boqol ha noqoto tobankaa kule doolar inaan ka qabtay oo odayaashii guddida ahaa ee xaggaa ka yimi ee qaabilsanaa aan u dhiibayo sidaa aan kaga qabanay aad kula mahadsan tihiin anna taasaan markhaati ka aadan qorayaa waad mahadsantihiin culamo waad mahadsantihiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa waad mahadsantihiin guud ahaanba dalka soomaaliya wayba ku teegana xaalad abaareedo taasoo ayaa saamaytay dadkii duunyada ku nool
mahadsanti saare suleymaan mukhtaar meelisin warkaas kula darartan walib waa shabakada reediga warsan ee magaalada baydhabo saraakiil ammaanka dalka maaliya weliba ay sheegana intii abuurtun gargaarka ka shaqeeya ee islamarkaasi inuu ku afdubiday magaalada joyo abuurtunya weliba ay haysatay dhalashada faransiiska iyo switzerland wararka warar lan xaqiijinay weliba ay sheegahan intii minjala ku afdubiday wayna kalbaasaday adiishii agonhay wayna afduubay saddex qof oo xubno ku mid a dowladda hoose ee joyo way badhashagaan intii howlgal badbaadin ee laku bilaabay magaaladaasi ma aad aqoonsiga isla markaasina hayahaysata abartaasay la afduubday isla markaasay wararka laku qaaday minjay isla markaasi ay ku deganta magaaladaasay weerar joogta iyo weliba ismiidaamin ay ku jeysaan waqooyiga maalitan iyo sanadkii lamada kun iyo tobanlamada xilligaasi weliba dalkaasi laku saaray maleeshiyaadkii tuqeerag ee islamarkaasina islaamiinta militariga dalkaasi faransiisku iyo ku aawiyayeen dowladda maali iyo islamarkaasi ku sifayeen dadkaasi dhammaan maleeshiyaadkii ka sugunay magaalada maali abartun la afduubadiyo weliba inta badan ka shaqaysay gargaarka bini aadam hilley la sheegay dhalatii dhalasho iyo haysata faransiiska iyo weliba saasocodka lakadaraha intii ariishi ee aqoone lilakadari ahaan la afduubaday ciidamada maali isla markaasina ciidamada naro magaalada joyo iyo weliba iyo bilaabina intii galantaha kelikeenkoodii falkaasi iyo jason iyo afduubadeen haraabtaasi isla markaasina habartaas ee magaalada joyo laku afduubaday ilaa iyo hata mahbana warar ku saabsan intii ciidamadii ay ka guulaysadeen kohodii afduubkaasi haraabaytaasi injaysadeen iyo galantiha kelikeen warkii isinkula darartan radio warsan ee magaalada baydhabo antaninka kiid marka waliba antaasi ku jeediayana ee faysal dhaayo xuseen waa inaan warbinta warka ka darariyo farsamay saalhaqeese hasaarowkan waliba ishuku ismaaciil hameentu warkunka namide unfeedan kulmaana saasi amaana alla wasalaamu calaykum waraxmatulah